أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ganacsade soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayso dilalka iyo boobka soomaalida lagu geysanayo dalkaasi shilgaariyo sababay dhimashii dhaawac ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya weerar lala beegsaday askar kufaarta afrikaanta ka mid ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya saraakiisha maleeshaadka riddada ee ayagu hogaaminaya dagaalka hiiraan ayaa ka qayladhaamiyey dhiigbaxa ku socda maleeshaadkaasi munaasab lagu soo gebagabeynayey tartanka mimbaru daaco ah ayaa ka dhacday degmada galhireeri ee wilaayada islaamiga galgaduud kulan u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beesha bartire ayaa ku soo gabgaboobay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose ardaydii ka qalinjabisay tartanka mimbaru dacwa ee ka dhacay degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa munaasabad maamuus ah u sameeyey guddigii iyo culimmadii tartankaasi qabanqaabinayey
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbuco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay shan iyo tobanka bisha dulxija kun afar boqol lix iyo fartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan ganacsade soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayso dilalka iyo boobka soomaalida lagu geysanayo dalkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in dalkaasi lagu dilay muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ahaa ganacsatada soomaalida ah ee ku dhaqan waddankaasi ruuxa la dilay ayaa waxa uu ahaa darawal gaari oo ka shaqaynayay mid ka mid ah xaafadaha magaalada johannesburg ee waddankaasi koox burcada ayaa la sheegay inay jidka u galeen oo ay ku dhex dileen gaarigiisa oo ahaa nooca loo yaqaano uberka ee dadweynaha qaada qofka soomaaliga ah ee la dilay ayaa lagu magacaabi jiray kamaal xasan waxa uuna ku magac dheeraa cabditaajir booliska dowladda koonfur afrika ayaa daqiiqado kadib soo gaaray goobta ay dhacdadu ka dhacday balse kuma guulaysan inay gacanta ku soo dhigaan shakhsiyaadkii dilkaasi geystay dhanka kale qof soomaali ah ayaa isagana lagu dhaawacay xarun ganacsi oo uu ku lahaa magaalada rustenburg ee gobolka north west kadib markii kooxo burcad ah ay isku dayeen inay dhacaan goobtiisa ganacsi shakhsigaasi ayaa magaciisa lagu sheegay siyaad yarow muuse kaas oo kooxdii burcadda ahaa ee weerarka ku qaaday la sheegay inay dhac u geysteen goobtiisa ganacsi mahadsanida caliyare shil gaari oo sababay khasaare dhimashay dhaawacba isugu jira ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa si ambaqaadaya warbixintani raashinkan dad shacaba ka dejiy baawr raashan waa la riixi waay baawrna waa jiidi waay waxaa ku dhimatay laba qofoodaa ku dhimatay inama dadkaas meesha ku ruuxbahayo oo baawrku hoos jiro sidaa ugu soo badbaadina falkeedaa gama shil sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa habeennimadii xalay waxa uu ka dhacay agagaarka isgoyska afarta jardiino ee magaalada muqdisho shilkan ayaa lagu soo warramayaa inuu dhacay kadib markii gaari nooca weyn oo xamuulka qaada uu goostay fareenka islamarkaana uu dardaray mootobajaaj siday askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada baabuurkan xamuulka ah ayay warar ku tibaaxayaan inuu dul maray mootobajaajta halkaasina uu ku geeriyooday askari murtad ah iyo weliba darawalkii mootobajaajta waxaana sidoo kale goobtaasi ku dhaawacmay saddex qof oo shacab ah goobjoogo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida shilkan uu u dhacay iyo weliba khasaaraha uu geystay waxa uuna yidhi
meeshaa mootiyaala maraya mootiyaashii meesha maranaaya ilaahay wuu ku badbaash horta laakiin hal mooto oo inta ka timid oo dhinaca sancaxidka u socotay ayuu hor u qaatay marka baabuurka markuu mootadii ku dhacay mootadii iyo dad ku jirobe caws kula shubay meeshaas oo dalcaddaas oo carradaas bir aan ugu fujinna aqaan weyn marka gurmad soomaali aas kuu timid soomaaliya gurmad raashinkan dad shacab ah ka dejiy baawur raashan waa la riixi waay baawurna waa jiidi waay waxaa ku dhimatay laba qofoodaa ku dhimatay dadkaas meesha ku ruuxbahayo oo baabuurka hoos jiro sidaan ugu soo badbaadinaya falkeedaa gama gaarigan xamuulka ah ayay wararku sheegayaan inuu rarnaa kaas oo raashin ka soo qaaday dekedda weyn ee magaalada muqdisho shilalka baabuurta ayaa aada ugu badanaya gudaha magaalada muqdisho kadib markii kooxda riddada ay xirtay badi wadooyinka halbowlaha ah ee magaalada muqdisho waad mahadsantahay abuu xasaan weerar lala beegsaday askar kufaarta afrikaanta ka mid ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga salbiyiinta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay askar kufaarta kenya ka mid ah oo ku socdaalayay agaarka deegaanka halungo ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya kamiinkan ayaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey kulanyo kufaarta kenya ka mid ah waxauna weerarkani dhabagalka ah imaanayaa xili maalmo uun ka hor sidoo kale weerar qorshaysan ay mujaahidiintu ka fuliyeen isla goobtaasi oo lagu dilay sideed askari oo kenyaati ah saraakiisha maleeshiyaadka riddada ee iyagu hogaaminaya dagaalka hiiraan ayaa ka qayla dhaamiyey dhiigbaxa ku socda maleeshiyaadkaasi cabdiqani maxamed ayaa faahfaahinaya warbixintan murtad cali jeyte cusmaan oo ka tirsan saraakiisha murtadiinta oo hogaaminaysa dagaalka hiiraan ayaa quus iyo niyadjab ka muujiyey dhiigbaxa ku socda maleeshiyaadka riddada ah ee dagaalka kula jira mujaahidiinta wuxuu eedeen xoogan u jeediyey cali guudlaawe iyo yuusuf dabageed oo uu sheegay inay dayaceen maleeshiyaadka riddada murtadkan ayaa sheegay inaysan sii dagaalami karin maleeshiyaadka riddada haddii aan lala gaarin gurmad dadka mas-uuliyad sheeganaya saaka dagaala dhacday xabad adagaa socota saacan oo hiiraan ka socota madax baanu nahay ay leeyihin midna nairobi u dalxiis tegay midna eriyayaanu meeraysanayaa waxaa ka dhaqaaqila nimankii shalaga cadalo joogay ee inay dagaalamaan rabay baa ka dhaqaaqila madaxweynuhu waa madaxweynaha soomaaliya waxaan kaa codsanayaa dee wakhtigeedii waa dhammaaday maanta kadib waxaad ka sugtaana waa in ummaddu rogmato wax dambeo laga sugaayo ma jiraan haddii xalkii iyo go-aankii iyo dariiqaad u mari laheed wax uu mugdi kaaga muuqdana madaxweyne mugdi saaka kadib laga sugaayo ma jiree go-aan dhiiran in laga qaataa loo baahan yahay go-aan dhiiran in laga qaato meeshaas waxa maanta kadib laga sugaayo waa wax aad maaragtay wax laga yaabaa ka soo socda dadkii waa dhiigbaxayaa dagaaluu ku jiraa hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaallo qaraar oo u dhexeeya maleeshiyaadka riddada iyo ciidanka mujaahidiinta ay ka dhacayeen duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan dagaaladaasi waxay mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka ceelhareeri iyadoona khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada waxaana lagu dilay murtadiin badan oo isugu jira saraakiil iyo askar waad mahadsantahay cabdiqani munaasab lagu soo gebagabeynayey tartanka mimbaru dacwa ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud cabdiraxiin shaacali ayaa si amaqaadaya warbixintani
maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud ayaa tartan lagu tartamayo mutunta sharciga u qabtay bulshada ku nool magaalada galhareeri barnaamijka mimbaru dacwa waxa uu ka mid yahay barnaamij lagu soo saarayo awoodda ku qorsoon tulaabta wax ka barata madaariista iyo macaahidda ku yaala degmada galhareeri bahda waxbarasho ee reer galhareeri waxay nasiib u heleen sanadkan mimbaru dacwa ilallaah in lagu qabto degmadooda si ay uga faa'iidaystaan barnaamijka mimbaru dacwa ilallaah maktabka dacwada wuxuu horey ugu wargeliyey dadka doonaya waxbarashada inay ka qayb qaataan mutuunta sharciga lagu tartamay waxaa ka mid ah laamiyatalcarab tuxfat alatfaal cinwaan alxikam usuul athalaatha iyo arbiciin nawowi kutubadaasi waxaa ku tartamay arday ka kala socotay madaarista iyo macaahidda degmada galhareeri lajnada taxkiimka barnaamijka mimbaru dacwa ilallaah ayaa ka warbixiyey kaalimaha ay kala galeen ardadii tartanka gashay oo ardadii ka mida saddexda kitaab ku tartamayda saara ha istaagto gabadhaas waaye maasha allahu ha la yidhaahdo waa gabadhii derajadeeda ugu uga sarrayda keentay derajadii lagu saxaayey boqolay ahayd boqolkiiba waa keentay faasilo yar maysan gelin wax yar maysan gelin gabadhaasu waa allah ha barakeeyaan leennahay cilmigeeda allah u barakeeyo ilaahay ha waafajiyo dadaal camalfalna allah ha waafajiyo gabadha labaad ee maaragtay kaalinta labaad gashay ee ardadii saddexda kitaab ku tartamayday ah waa maryam cabdulkariim mucallim gabadhaas derajadeeda waa soo sheegnay sagaashan iyo lix dhibic toddobaatan iyo shanay keentay maasha allahu dhaha u duceeya allah cilmigeeda naafic ha ka dhigo dadaalkeeda allah ha barakeeyo saas dhaha xabsad dayib xasan waa ardaydas ardayga saddexaad ee maaragtay kaalinta saddexaad gale ha istaagto gabadhaasi maasha allahu allah maaragtay ha barakeeyo cilmigeedana allah naafic ha ka dhigo gabadhaas waaye sagaashan iyo shan ay keentay halkaas markaa saddexdii kaalin ardada saddexda kitaab ku tartamayday ayaa maaragtay lagu abaalmariyey waa noo dhammaatay saddexdii kaalin saddexdaas gabdhood ayaana kala galay waxaan gelaynaa marka qaybtii labaad oo ku tartantay labada kitaab qaybtaan marka waa isku raran qayb isku rarana waayo kaalmihii ayay isku qabsadeen wax lagu kala saarana waa gara weyne wax aan ku kala reebno iyo waxaan ku kala saarno xagga u dhig xagga u dhig waa la kala saari waaye say u ordaayeen isku meelay ku dhaceen marka qoladaas marka iyagana in maaragtay la ogaado kaalinta marka ay isla galeen kaalinta koobaad laba gabdhood ayaa kaalinta koobaad isla gashay qaybtii labada kitaab aan ku jirnaa waa sumayo cabduraxmaan axmed iyo maaragtay asmaa cabdishakuur labadaas hal kaalinay iskula jiraan kaalinta labaad waxaa galay laba gabar ayaa haddana isla gashay kaalinta labaad laba gabadhood ayaa isku qabsatay dadaalkay ku tusay arrintaasu xabse cabdulqaadir iyo iqram mahdi xuseen ayaa kaalintii labaad isla galay haddana labadaas gabdhood waaye maa shaa allah allah ha barakeeyo cilmigooda allah ha barakeeyo aqoontooda iyo dadaalkooda intaba kaalintii saddexaad haddana laba isku qabsatay shamse mucallim daahir iyo cabdisamed yaxyaa ayaa isku qabsaday labadaas sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ay isla keeneen waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa la dardaarmay dadkii madasha ku sugnaa jazaakum allahu khayran marka dardaartayda guud waxa waaye jihaadka socdo halgankii socday doorkii ugu aadinayn inaan insha allahu tacaala u jeesto waxa waaye gebagebo waxaan u joognaa in maaragtay ardadii iyo dalabadii cilmiga ah tartankii ay galeen gebagabadooda qof walba marka dooru ku aadan yahay doorkiis inuu galo insha allahu tacaala barnaamijka mimbaru dacwa ujeedkiisa waa in bulshada waxbarashadeeda kor loo qaado waad mahadsantahay cabdiraxiin kulan u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beesha bartire ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga jubbada hoose sida uu ku waramayo bashiir muxidiin oo eeman wuxuu ahaa shirweyne ballaaran oo ay barbar socotay dowla diini ah una dhexeeyey qeybaha kala duwan beesha ku abtirsata bartire oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka socotay xarakada shabaabulmujaahidiin kulankan oo ay gogoshiisa dhigtay beesha bartire ayaa waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah iyadoona beesha ay beeco iyo balan la gashay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh xuseen cali fiide oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta ayaa ka hadlay kulanka lagu soo xiray shirka waxaana uu soo bandhigay qodobada ay labada dhinac isla meel dhigeen halka waxaan isugu nimiday beelweynta bartire culimmadeeda odayaasheeda waxgaradkeeda ganacsatadeeda intaba shirkaas oo annaga noo socday ilaa iyo dhowr maalin aan ka wada hadlaynay horumarinta diinta islaamka iyo kudhaqanka iyo tadwiirka dadka muslimiinta khaasatan reer bartire iyo deegaanadooda in ma garanaysaa halkan lagu gorfeeyey in kor loo qaado ku dhaqanka diinta islaamka meel kasta oo ay degto qodobka koowaad kaas weeye qodobka labaad wuxuu ahaa in kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu caleyh wasalam ay kor u qaadaan inay jihaadka bariga afrika raqamka koowaad ama lambarada koowaad dadka koowaad ay ka noqdaan waxaan kaloon ka niqaashinay in dadka reer bartire waxbarashada diinta islaamka hadday xalaqaad tah hadday masaajida tah hadday macaahid tah iskoolaadka kaloo islaamiga ah dowraadka intaba inay ka qayb qaataan odayaasha wiilasha ragga dhexdhexaadka nabadoonnada dumarka intaba inay ka qayb qaataan waxbarashadooda annaguna aan diyaar u nahay intaasaa ula nimiday waxa kale oo aan ku heshiinay in ma og tahay uu noqoyo walaalnimada daris wanaagga khayrka ay soo dhoweeyaan difaaca diinta islaamkana uu raqam waaxid ka noqdo naf iyo maalba waxaan kaloon ku heshiinay dacwada in la horumariyo marka ugu dambaysa waxaan rabaa marka ilaahay subxaana wa tacala inuu markhaati ka noqdo bartirow ma ku ballanna reer bartiro beesha bartirow inaad kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aad ma garanaysa garabkiisa gashaan ood u hiilisaan ma ku ballannay ma ku ballannay inaad u hiilisaan diinta islaamka allaahu akbar allaahuma fashad allaahuma fashad sidoo kale waxaa goobta ka hadlay sheekh xasan maxamed cali sheekh xasan afgoye oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu dhankiisa ka mahadceliyey gogosha ay fidisay beesha bartire iyo martisoorka ay u samaysay mujaahidiinta wuxuuna ku dhiirigeliyey inay ka soo dhalaalaan balamihii ay qaadeen runtii aad ayay noo farax gelinaysaa dadka markaan ballanno siday tahay uga soo baxa tii hore waa idinkaga mahad celinaynaa hadda waxaad gasheen ballan qur'aankana ballanta meeshuu dhigay waa aad og tihiin walaalada aan isdhinac fadhino waxaan ku soo ballannay kutubka allah subxaanahu wa tacaala sidaas ayaannu ku wada jirnaa maanta beesha aan la joognana waxaan kula ballannay kutubka ilaahay inaan ku dhaqanno oon iskugu hiilinno oon isku garab qabsanno kutubka ilaahay koruqaadistiisa waad ballanqaadeen ballan allah subxaanahu wa tacaala ayaad gasheen ballantaas oofina idinka rabtaa wa ufuu bilcahdi inna alcahda kaana mas-uulan waa layska weydiin doonaa hadday ballan burin timaadane rasuulka calaamaatulmunaafiq uu ku sheegay ilaahay naguma keeno waxaan idinku baranay inaad wada mujaahidiinta soo dhowaysaan ood u loogtaan ood gacmo furan ku soo dhowaysaan haddaan magaalo soo galnay iyo haddaan baadiyo joogno kii furunta ka soo noqda iyo kii magaalo kale ka yimaadaba waxaan markhaati idinkaganahay qof weyn iyo qof yar rag iyo dumar inaad aad mujaahidiinta u soo dhowaysaan waa idinkaga mahad celinaynaa ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa beddel khayr badan inuu ilaahay idin siiyo dhinaca kale ugaas aadan maxamed axmed aadan buuti ugaaska guud ee beesha bartira oo ka hadla shirka waxa uu ballanqaaday inay fulin doonaan wixii ay kula ballameen hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo dhanka kale uu sheegay in maalmaha soo socda beesha bartire ee maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay ku wareejin doonto xoolo nool oo geel ah oo ay ku talagashay jihaadka ka socda bariga afrika gobashaan reerka ayagaa dhigay xarakadana waa noo imaaday iyo rag mas-uuliyiin oo culamo ah ilaahay camalkooda ikhlaasa ka dhiga walaalayaal waan idin soo dhoweynay hadda ka horena waan idin soo dhoweynay miirka muslimiinta salaanaad nooga gaarsinaysiin macaadaan nahay beeca cusubaan kula galnay meesha annaga aan idinka jirnana ilaahay idinkiis muslimiinta iyo mujaahidiinta lagama soo gali doono allahu akbar ilaahay idinkiis xagga annaga idinkama soo gali doono maciinnaan nahay garabkiinnaan nahay walaalihiinnaan nahay dadka soomaaliyeed oon diriska nahay oo mujaahidiinta ah oo qabiilooyinka aad ku xisaabtamaysiin oo kale sidaad uga xisaabtamaysiin ayaad nooga xisaabtamaysiin waxaa kaloon kusoo gabagabaynayaa jihaadka naf io maal waaya nafna diyaaraan la nahay maalna diyaaraan la nahay hadda waxaan diyaar la nahay boqol neef oo geel leh isbuucu soo socda inaan wareejinno allaahu akbar boqolkaas neef ilaahay dartiis ayaan ula baxnay mujaahidiinta nama weydinin raggii xarakada wakiilka ka ahayna ma weydinin annagaa ilaahay dartiis ula baxnay ayagaanba waxba goynayninoo yar intaas iyo in ka badanna waan bixin doonna hadduu alle idmo laakiin intaas waxaan ku darsannay jihaadkaasaan ku darsannay ilaahay dartiisaan ugu darsannay ugu dambeynna waxaa kulanka soo xiray sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose maadaama halka shirka uu ka dhacay ahayd qeyba ka mid a wilaayada uu mas-uulka ka yahay adduunku waa labo waa joogo waa koox lagu magacaabo xisbullaahi subxaanahu wa tacaala iyo koox lagu magacaabo xisbu shaydaan oo ibliis iyo wahlamada hogaaminayo marka muhiimadda maanta noo sheegay in aan jihaadkii labalaabno furunta aan ku aadannahay oo aan ballanqaadnay meeshii bartire idinka jero xarakatu shabaal mujaahidiin waad u geysaan in dhankaan naga soo galaynin soomahayn intaas waxaa laydinka rabaa in aad gaarsiisaan idinka iyo ummadda idinka dambaysay shir saad ugu qabataan oo ummadda gaarsidaan baa laydinka doonayaa fa jazaakum allahu khayran shirkii iyo hooshii noo socotay halkaan baa ku xirinaynaa wa jazaakum allahu khayran wa axsan allahu ilayk waana qayb ka mid ah kulamada inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ku dhex mara hogaanka mujaahidiinta iyo sidoo kale qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega dalka soomaaliya waad mahadsantahay waa iman ugu dambayntii ardaydii ka qalin jebisay tartanka mimbaru dacwa ee ka dhacay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa munaasabad maamuusa u sameeyey guddigii iyo culimmadii tartankaasi soo qabanqaabinayey walaalka cismaan axmed uubow ayaa warbixinta warkan haya iyadoo maalmihii ciidda magaalada jilib ay martigelisay tartan heerkiisu sarreeyey islamarkaana kor loogu qaadayey heerka aqooneed ee ardayda wax barata islamarkaana uu soo qabanqaabiyey mimbaru dacwa ayaa waxaa ka qaybgalayaashii tartanka ay soo qabanqaabiyeen xaflad sagootin oo ahayd mimbarka iyo waxqabadkiisa qaar ka mid ah ardaydii soo qabanqaabisay xafladda ayaa goobta ka jeedisay qaar ka mid ah mutuuntii ay ku tartameen muddadii u socday tartanka mimbaru dacwa غلا بنفسي عرفني بقيمتها فصنتها عن رقيص القدر مبتدر وعادة النصل أن يدهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطري ما كنت أثير أن يمتد بي زمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفر ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان دع الفؤاد عن الدنيا وزيناتها فصفوها كادر والوصل هجران وأرعس معك أمثالا أفصيلها كما يفصل ياقوت ومرجان
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدرك نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه ينتاز الإنسان وبفكر عال وبيان sheekh abuu siciid oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay xafladda ayaa ardayda ku dhiirigeliyey barashada cilmiga sharciga bacda xamdilaahi tacaalaa waxaan u mahad celinayaa gabdhihii mushaarakeeyey barnaamijkii musaabaqada xifdulmutuun halkaana ku soo bandhigay juhdi iyo dadaal waxaan leeyahay markaan baaraka allaahu fii kunna wa akramakunna wa rafaca mansilatakunna fi ddaarayn wa acdama annafca bikunna dadaalkii iyo juhdigii aad muujiseen dad kaleeto rag iyo dumarba leh ayaa wuxuu u noqday dhiirigelin in qofka hadduu juhdi dadaal uu bixiyo wax la xifdin karo cilmiga la koronsan karo markana ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xirsi ha idin siyaadiyo ilaahayna ha idinku anfaco wixii aad barateen mid ka mid ah ardayda ayaa goobta ka jeedisay kelimad soo dhoweyn ah islamarkaana ku saabsaneyd xafladda أقدم الشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من أتى هذا الحفل الجليل ولكل أخ حبيب وبل- وبلقائه النفس تطيب ولكل بعيد وقريب تمايلت الأشجار وغنت الأضيار وفاح شذا الأزهار والكل هلل مرحبا أهل الدار فتمتعوا بالحياة ما تتابعت قبرات الأمطار وأقدم أيضا جل التقدير والامتنان لمنبر الدعوة إلى الله الذي أظهر طاقات الشباب وأبدى وأعطى فما أكدى وأخرج القفص وكشف القناع عن مغارير كبلت بقيود الخوف والامتناع فجزا الله خيرا لمن أسس وألبس ثوب الشنار من دنسه وبعد خذوا مني السلام فإنني أبث تهاني الحب فيكم وأنشروا mimbaru dacwah ayaa ah madal cilmiyeed ay soo hiigsadaan bahda waxbarashada wuxuuna mimbarka uu ballan qaaday inuu ballaarin doono waxqabadkiisa waxbarasho ee hadda kaxana qaaday wilaayaadka islaamiga ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu